jaamacadda balaasma faraceeda kismaayo ayaa magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose kusoo gebagabaysay kulan ciyaareed kubadda cagta ah kaas oo loo qabtay ardayda dhigta kuliyadaha kala duwan ee jaamacadda kulan ciyaareedka uu muddo asbuuca socday ayaa lagu xoojinayay xiriirka iyo isdhexgalka ardayda jaamacadda sidoo kalena waxaa lagu maamuusayey sanad guurada labaatanaad ee jaamacadda kooxda kuliyadda caafimaadka ayaana ciyaarta kaba dambaysta ku guulaysatay munaasabadda lagu soo xirayay kulan ciyaareedka ayaa waxaa ka qayb galay maamulka macalimiinta iyo ardayda jaamacadda qaar ka mida taageerayaasha kuliyadda caafimaadka ee koobka ku guulaystay ayaa soo dhoweeyey guusha ay gaareen waxaa taageero wahay tiimkayga caafimaadka ugu dambeyn way guulaysteen xamaasadeeda maanta mala soo koobi karo waan ku faraxsane guusha maanta aa qaaday tiimka guusha aa ka qaadan isoo aad ka helayno sidoo kale maanta waxaa aad ugu faraxsanahay guusha weyn aan gaarnay sidoo kale waxaa halkaan ugu hambalyeenayaa wiilasheena aan marno wadno kala qaadaynin aad iyo aad waad mahadsantiin waxaan taageero weyn waa kooxdeeda health sayniska waxaan ku faraxsanay maanta guusha aan gaarnay si weyn gaar ahaan caafimaadka waxaan leeyahay u hambalyeenayaa wiilasheena oo dhiigga noo shube
dhanka kale guddoomiyaha ciyaaraha jaamacadda balaasma ibraahim sheekh axmed iyo cali abuukar oo ku hadlayay afka maamulka jaamacadda ayaa faahfaahiyey muhiimadda kulan ciyaareedka laguna maamuusayey sanadguurada labaatanaad ee ka soo wareegatay aasaaska jaamacaddeena balaasma waxaa ilaahay mahaddiisa in tartankan si nabada uu noogu fidmay marka hore inuu noogu soo dhammaaday si nabada ilaahay baan uga mahad celinaynaa intaa kadib waxaan maanta u hambalyeynayaa kuliyadda caafimaadka oo ku guulaysatay tartankan waxaan leeyahay hambalyo kuliyadda i t oo ayana laga qaaday waxaan leeyahay sanadka dambe insha allahu tacaala soo dadaala diyaargarow adagna soo gala insha allahu tacaala hana niyad jubina waxaa farxad weyn oo ah inuu kulankii inoo soo dhammaaday tartankani wuxuu ahaa tartan lagu maamuusayey labaatan sanad guurada ka soo wareegatay xilligii la asaasay jaamacadda balaasma waxaa mahadska allah subxaanahu watacaala inoo suurtageliyey in kulankan inoogu soo dhammaado si nabadgelyo ah halkaas waxay ku shuqraacday kuliyadda health science tartamada ciyaaraha kubadda cagta ayaa door weyn ka qaata xiriirka iyo xoojinta isdhexgalka dhalinyarada